بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib allah ayaa ku mahadsan noo fududeeyey majliskan alla ayaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo mid naafica oo laga faa'iideysto waxaan ugu tahniyadeynayaa ardada masjidkan joogta ee dowladdu ay u socoto fursadan uu alla siiyey ee ah in cilmigii sharciga ahaa loo dhigo oo ay helaan mashaayikh u faa'iideysa oo funuun kala duwan barta waa nicmo aan meel kasta laga helin marka allah idinku arsuqo shukrigeeda shukrigeedana de waxaa ka mid ah in la iltizaamo aadaabtii daalibulcilmiga iyadaanan xoogaa ka taataaban doonaa biidni illaah iyo wixii kale ee alla uu noo fududeeyo cilmiga sharciga ah laba ayuu u qeybsamaa sida ahlucilmigu ay sheegeen midna qofka farducayn buu ku yahay inuu towxiidkii barto sidii uu alle u caabudi lahaa uu barto oo salaada oo kale waa fardulcayn sow maa salaadii sidii u dukan lahaa shuruudeedii arkaanteedii waajibaadkeedii waa inuu barto haddii zaka ay ku waajibto waa zakadii waa inuu barto cilmigeeda uu barto xajka hadduu ku waajibo waa sidoo kale soonku isagu waa fardulcayn ilaa qof maaragtay macduura ma ogi marad iyo wax lamid ah marka wixii farducayn ahaa qofku inuu dalbo waajib bay ku tahay laakiin dad badan kuma baraarugsanaa waxaad moodaa xataa waalidku ilmahooda uguma dadaalaan cilmigaas farducaynka ah inay bartaan siday ugu dadaalaan adduunyada wixii ku saabsan oo haddii ay noqoto madraso oo kale waxaa la leeyahay maaragtay waxay kamid tahay waajibaadka cayniga camal ay ka dhigaan iyagu laakiin se in salaadiisii iyo tahaaradiisii iyo howlaha noocaasoo kalea la baray iyo tawxiidkii iyo wax weyn uma arkaan ama ay wakti ku bixiyaan ama ay maaragtay u raadiyaan sidii uu ku heli lahaa arrintaas taasina wax fiican ma aha adduunyaiyo aakhiro kala badan adduunyadu waa kooban tahay waa wax kooban waa un mataac mudayar lagu noolaanaayo adduunyadana waxa un laga faa'iidaa waxay tahay inay kuu noqoto masracatu alaakhira meel aada uga faa'iidaysato waxaad samaynayso aakhiro inay ku anfacaan oo aada ku badbaaddo aakhiro darajaad saran aada ku hesho marka waalidka laftooda intaa ku baraarugaanayaa loo baahan yahay oo waxyaabaha farducaynka ah aysan fududaysan ilmahooda ay baraan wiilal iyo gabdhaba cilmiga waxaa jira mid la yidhaha fardulkifaaya oo ummaddii muslimiin ah ee meel joogta ay daruuri tahay in qeyb ka miduhu ay cilmigaas fardukifaayada ah ay bartaan si ay cilmiga u xifdiyaan ummaddiina ugu anfacaan oo waxaa loo baahanayaa in maaragtay cibaadadii la iska hagaajiyo mucaamalaadkiina la hagaajiyo dadku waxay u baahan yihiin dad u iftooda oo wixii masaa-ishii sharciga ahaa u jawaaba qofka alla cilmi uu siiyo ee ahliyadaas yeesha ee su-aal la weydiiyo ku saabsan xalaashii iyo xaaraantii xor ma ahan suuraba ma yeeli karo ma dhihi karo anuu wakti kuma hayee hore ii dhaaf waa inuu ka jawaabaa oo qofkaasi xaq maaragtay mutacayina buu ku leeyahy qof baa raba matalan inuu soo islaamo wuxuu ku leeya bal islaamkii sharax adiguna qof xoogaa wax yaqaan baa tahay miyay kuu furanta inaad tiraahdo islaamkii anugu waxba ku sharxi maayo waad meeshaa u raadsanayso u raadso maya dee adigu kuu yimidba maogta marka fardu kifaa'igiina waa in lagu dadaalo gaar ahaan culimmadu waxay leeyihiin qofkii alla uu maskax siiyo oo xifdigiisu uu fiican yahay fahamkiisuna uu fiican yahay cilmigana dhex galay ee martabo mucayana ka gaaray isaga uma furna inuu maaragtay ta- atawalli yoma zaxfi uu sameeyo oo uu yidhaahdo sidaan rabaan yeelayaa oo aniga maaragtay waan ka nasan karaa waxaan waan iska joogi karaa maya markaan xaq gaaraha ku fuulay adiga oo nin qudro leh ayaad noqotay cilmigiina maaragtay dhex galay waxyaaba fara badan tasiiraad fara badan baa alla uu ku siiyey marka kuuma furna inaad tiraahdo sidii ra- aan rabayaan yeelayaa meeshaan rabaan ka dhacaya maya waa inaad ariiqi ku socoto oo aada iltizaamto oo aada maaragtay si aad u- ummadda u anfici lahayd aada ka shaqayso rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam طalb اlcilmi fariidaة calى kuli muslim xadiidkii ibnu maaje iyo keyrkiis bay wariyeen cilmiga oo la raadiyo oo la dalbaahi qof kasta oo muslim ah farad buu ku yahay kaa culimmadu marka waxay ku fasireen kii fardu caynka ahaa maadaama calaa kuli muslim la yihi calaa kuli muslimna haddee wa muslimana way ku jirtaa macno ahaan bay ugu jirtaa inkastoo xadiidka dadka qaarkood ay u wariyaan oo musliman ay ku daraan waa daciif taasi laakiin macno ahaan muslimkaasaa ku filan oo muslimaduna way soo gelaysaa marka qof kastoo muslima yaa laga wadaa waa rag iyo haweenba cilmiga inay dalbaan waajib bay ku tahay buu leeyahy rasuulka sal ly slam midkaasi marka waa maxay waa midka cayniga ah in la fududaystana ma banaana marka anagu malihin ummadda kulligiin culimo wada noqda malihin oo taas alla kuma kalifin laakiin wixii fardu cayn ahaa ha la iska hagaajiyaan leenahay fardu kifaayadiina ha laga shaqeeyo sidii ay u xasili lahayd oo waxay ka mid tahay waxyaabaha dowladaha saaran inay ka shaqeeyaan dad cilmiga ummadda u xifdiya oo weliba loo tafriiciyo oo waqti u hela gaar ahaan dadka maaragtay mubarisiinta ah ee baabkaas uu si fiican ugu furmay waa xil dowladda saaran haddii ay ka gaabisana dadka all uu wax siiyey yay saaran tahay inay kaafiyaan qofkaas sababtoo ah shaquu noo hayaa dadka dhulka noo difaacaya soo maaragtay noloshooda lama kafaalo qaado kuwa diinka difaacaya ka warrama waa in iyagana noloshooda la kafaalo kafaalo qaado marka yaan la fududaysan arrinta noocaas o kale mujtamac kastoo muslima oo meel jooga waa xil saaran haddii ay ka gaabiyaanna dee qofku inuu isagu dadaalo oo maaragtay ajirkiisa raadsado iyaduna waa arrin maaragtay loo baahan yahay oo aan laga maarmeynin haddii dadka qaarkood ay dayacaan wixii saarnaayo farad ahaa inaan idhaahno maaha maaragtay waxba anagu dadaali mayno oo isxil saari mayno intii isxil saari karta ha isxil saaraan oo arrintaa wixii laga qaban karo ha laga qabto fadliga kusoo arooray marka cilmi dalabka aada buu u badan yahay aayaad iyo axaadiis fara badanba waa ay kusoo arooreen xadiidka aan sheegnay baa ka mid a xadiid kalena wuxuu ahaa rasuulku sal l slm inuu yihi maa min khaarijin yakruju min beytihi fi talabi اlcilmi ila wadacat lahu lmalaa'ikatu ajnixataha ridaa'an bima yasnac ma jiro qof gurigiisa ka baxa oo uga baxa cilmi raadin ilaa haddii taasu ay dhacdaba malaaigtii baa maaragtay ajnixadeeda u dhigta raalli ahaansho ay ka raalli yihiin waxa uu samaynayo marka guriga oo laga soo baxaayo sabar bay u baahan tahay qofku inuu naftiisa la jihaado yuu u baahan yahay oo maladaadkeedii iyo hurdadii iyo maaragtay kalaamkii maalaa-yacniga ahaa ee waqti dhamayska ahaa uu faraha ka qaado oo uu ka shaqeeyo sidii uu u kasban lahaa irtigii iyo dhaxalkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam maaragtay naftiisana uu anfici lahaa ummadina uu anfici lahaa niyada noocaas oo kalena waa inay jirtaan axaadiista kusoo arorta waxaa ka mid ah xadiidkii anas ibn malik uu wariyey radia allahu canhu in rasuulku sal ly slm uu yihi sabcun yajri lilcabdi ajruhunna wa huwa fii qabrihi bacda mowtih toddoba waxyaalood qofka ajirkooda waa uu socdaa isagoo qabrigu kuu jira markuu dhinto kadib maxaa ka mid a marka man callama cilman buu yihi rasuulku sal alla ly slam qofkii cilmiga dadka bara marka taasi culamada keliya miyay ku gaartaa culamada keliya inays ku gaarayn waxaa maaragtay u daliila ninka caalimka wuxuu u baahan yahay marka hore wax soo barta soo maha marka dalibo cilmigana waa soo gelaya meeshaan si aad maaragtay intaad cilmi u yeelo dadki wax u barto oo aada ajirkan u hesho kuu soconaaya waa inaad cilmigii barataa waxyaaba kalena waa ku jiraan xadiidka aw warata musxafan aw taraka waladan yastakfiru lahu bacda mowtihi waa bazaar iyo abu naciim baa wariyey iyo keyrkood laakiin cilmiga la dalbaayo waa in ikhlaas uu la socdo oo allah dartiis loola jeedo cilmigu waa cibaado ciyaar ciyaar ma aha ma aha wax adduunye ma aha adduunyana laguma raadsado ee aakhira lagu raadsadaa alle ayaana lagula mucaamaloodaa cilmiga in la fududaysto marka arrintaa ma aha wuxuu yihi rasuulku sal lla ly slam xadiidkii uu muslim uu wariyey ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajul istushhida fautiya bihi dadka qofka ugu horreeya la xukmin doono waa qof dagaalkii gaalada galay lala jihaadayey ee haddana ku dhintay weliba markaasaa la keenaa markaasaa alla nicmooyinka uu galay buu maaragtay garan siiyaa qofku waa u gartaa waxaa la yidhaha marka famaa camilta fiiha maxaad ku maxaad ka samaysay nicmooyinkaa lagu galay markaasu wuxuu ku leeyahay oo ku jawaabayaa qaataltu fiika yani adiga dartaa yaan u dagaalamay buu leeyahay xataa istushidtu ilaa aan ka ka dhintay oo layga dilayba markaasaa alla wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegaysaa ila alla qalbiga isagaa taalacda mogtahay dadku qalbiga ma taalacdaan alla qalbigiisu taalacanaayo niyadiisaan wanaagsanayn marka wuxuu ku yihahdaa been baad sheegaysaa walaakinaka qaatalta waad dagaalantay liyuqaala si loo yihaahdo aw lian yuqaala in la yihaahdo jari-un waa geesi ninkaani oo dadku ku faanfaaniyaan un baad u dagaalantay waa nasiib daro dagaalkii wuu galay waana uu ku dhintay haddana naar buu ku galay maxaa keena taas waa niyaddii xumayd waa ikhlaas la-aanti waxaa ku xiga marka uu sheegay rasuulku sala alla alay slam qofka labaad wa rajulun tacallama alcilma waa qof cilmigii bartay wa callamahu dadkiina waa sii baray wa qara'a alqur'aana qur-aankiina waa akriyey oo qur-aankiina waa bartay fa utiya bihi waa la keenaa aakhiro facarafahu nicamahu calayh nicmooyinka u galay iyuu alla maarata gargaran siiyaa oo loo sheegaa facarafaha wuu gartaa waxba kama inkiro markaase waxaa la yidhaahdaa famaa camilta fiiha de maxaad ka samaysay nicmadii lagu galay markaasuu wuxuu yidhaahdaa tacallamtu alcilma wa callamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aan anugu cilmigii waan bartay dadkiina waan baray qur-aankiina waan akriyey ujeedadeeduna waxay ahayd maaragtay ikhlaas ba iga ahayd buu leeyahay markaase waxaa la yidhaahdaa kadabta been baad sheegaysaa ilaa alla qalbiga waa taalacdaay walaakinaka tacallamta alcilma cilmigii waad baratay liyuqaala caalim in la yihahdo ninkan waa caalim oo dadku ay ku ixtiraamaan oo kaa haybaystaan oo aada maarata xoogaa faa-iidooyin ku hesho wa qara'ta alqur'aana qur-aankiina waad akrisa liyuqaala qaari war qofkani qiraa'a fiicana oo maaragtay qur-aanka aqoon ogaa iyo wax noocaas oo kale in lagu yihahdo yaad u samaysay sidaas faqad qiilatiina waad heshay uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi marka waa amar baa la bixiyaa weji weji baa loo jiidaa xataa ulqiya fi naar tii kalena sidoo kale ahayd waan kasoo tegay faqad qiila baa la yidhaha isagana waa kii maaragtay jihaadayay ee dagaalka ku dhintay idigana maratay inaad jari tahay o geesi tahay dadku way sheegeen markaasaa isagana maaragtay amar la bixiyaa fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar ilaa naartii looga tuuro kan cilmiga bartay qur-aanka bartana oo niyadiisu xumaydna waa sidoo kale naarta baa la geliyaa marka wixii wanaagsanaa ee jannada lagu heli jiray haddii naar ay sabab kugu noqdaan ka waran niyadda oo kaa xumaatay darteed waa nasiib darro aada u weyn kii saddexaadna muxuu ahaa waa qof alla u waxsiiyey wasaca allahu calayh waa qof alla u maal uu siiyey wa acطaahu min asnaafi ilmaali kulli ee wax laga siiyey fa utiya bihi waa la keenaa isagana nicmadii baa la garansiiyaa oo loo sheegaa markaasuu gartaa markaasu waxa la yidhaha maxaad samaysay oo maxaad ku samaysay nicmadii markaasuu leeyahay ma taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ila anfaqtu fiiha lak adiga dartaa baan waxu bixiyey buu leeyahay allow yani kama aana tegin wax wanaagsan oo wax lagu bixiyo oo aada maaragtay jeceshahay in wax lagu bixiyo oo aan wax ku bixin maba jirta buu leey waxba kama tegin markaasa waxaa lagu yidhaahdaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta xoolaha waxaad u bixinaysay liyuqaala in la yidhaahdo huwa jawaadun waa deeqsi sharaf iyo magac unbaad ka rabtay marka iyadana waa wax yani aakhira loo shaqaysto oo lagu shaqaysto xoolahaas la bixinaayo waa haddii alla dartii loo bixiyo haddii kale naar baad ku gelaysaa waa saddex arrimood oo aada u waaweyn oo aada u qiimo badan oo markay kaa xumaadaan oo niyaddu ay kaa xumaato oo ikhlaasku uu meesha ka baxo naar sababku ugu noqda marka isagina wajiwaji baa loo jiidaa xataa ulqiya fi naar ilaa naarta looga rido xadiidka marka waxaa ku jirtay mucaawiye markuu xadiidkaa maqlay waa uu ooyey xataa gushi caleyh ilaa uu ka miir daboolmay markii uu miirkiisa usoo noqday wuxuu yihi sadaqa allahu warasuuluhu alle iyo rasuul run bay sheegeen buu yihi marka wuxuu soo daliishaday aayaddii ku jirtay suurat huod man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubxasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annar waxabita maa sanacuu wabaatilu ma kaanuu yacmaluun xadiid kalena waa uu soo arooray oo cilmigii in alle waxaan in loo barto ka digaaya oo waciiduu kusoo arooray man tacalama cilman mima yubtagaa bihi wajhu اllahi laa yatacalamahu ila liyusiiba bihi carda min addunya lam yajid carfa اljannati ywma alqiyaama xadiidka imaam axmed iyo abu daawud iyo ibnu maaje iyo wariyeen qofkii cilmi barta cilmigaas inuu yahay wax alle dartiis loola jeedo u baran maayo inuu wax uun adduunyaha ku helo moogiin qofkaasi ma helo maaragtay diibkii iyo caraftii jannada ma helo maalinka qiyaamaha xadiidka tirmidi u wariyey muxuu ahaa man alaba alcilma limaariya bihi sufaha qofkii cilmi dalba si uu maaragtay dadkii maangaabka ahaa uu ula doodo ila wuxuu rabaa inuu muujiyo inuu ka cilmi badan yahay moogta aw yujaariya bihi lculamaa ama uu maaragtay culimmadii kula tartamo marka ay hadlaayaan iyo aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi inuu dadka wejiyadooda dhinaciisa usoo jeediyo yuu doonayaa adkhalahu allahu nnaar alla wuxuu geliyaa naartii buu geliyaa marka guud ahaan yani waana looga digay sideedaba inaan yani allaha keyrkiis camalkeena aan u samayno cilmiguna maaragtay waa uu kasii owleysan yahay arrintaas gaaladaa lagu yaqaanaa inay istustus wax u sameeyaan oo wax u bixiyaan iyo munaafiqiinta wuxuu yihi rasuulku sal ll ly slam xadiidkii uu muslim u wariyey ana agna shurakaai can ishirk anaa maaragtay ugu deeqtoonaan badan kuwa wax wadaaga wix alla wixii maaragtay la wadaagayay anaa ka kaaftoomi og man camila camalan qofkii camal sameeya ashraka fiihi maci gayri oo duul kale la wadaajiya taraktuhu wa shariika ama wa shirka isaga iyo wixii maaragtay uu la wadaajinayo shirkigiisii farahan uga qaadaa lafdigii ibn maajana wuxuu ahaa fa ana minhu beri beri baan ka ah wahuwa ladii ashraka kii uu qeybta ka siiyey yaa iskale an waxba ka dooni maayo yaa la u yiri marka waxaa waajib ah inaan ikhlaaska ku dadaalno oo marka aan cilmiga dalbayno qasadkeenu u ahaado inaan nafteenna jahliga ka saarno oo aan ku anfacno muslimkiina aan u faa'iidino laakiin aan ku ku raadino jaah iyo adduunye iyo maaragtay madaxtinimo iyo xoolo iyo wax noocaas oo kale ah waa wax maaragtay aakhiro adiga ku dhibaayo marka waa inaan ogaanaa cilmigu inuu cibaado yahay cibaadaduna waxay u baahan tahay ikhlaas iyo mutaabaco inay ikhlaas kaa tahay rasuulkiina sal lla slam aada uga dayanayso oo qofkii aanu maaragta dalbin cilmu bidca ah oo asal ahaanba aan shareecada calaaqa la lahayn oo dadka qaarkood intay been sheegaan ay yihahdaan allu kuu dhaweynaya waa jiraan culum noocaas oo kale ah oo la leeyahay marka qaarkood isagaa fardu cayn ku ah sida cilmu kalaamka iyo maaragtay tasawufkii oo kale iyo waxyaabaha guluwi uu ku jiro iqaab daradu oo kaa fogeynaya nusuustii iyo ariiqadii ahlu sunnada ma aha maaragtay cilmi sax ma aha wax lagu cibaadaystana maaha sababto waa bidco bidco miyaa lagu cibaadaystaa bidcadu allay kaa fogeysaa naar baana lagu mutaa marka waa inaan niyaddeena hagaajino rasuulku wuxuu lehy sal sl inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa haddii marka yani niyadii wanaagsanayd la waayo wixii iyagoo daaco aada u wanaagsan ahaa oo aada u qiimo badan ee waxay isu bedelaan mukhaalafo iyo dembi isu bedelaan marka riyaaga iyo sususka iyo waa ay kaa baabiinaan cibaadadaada cilmigana sidoo kale waa ay kaa baabiinaan cilmigu waa cibaado marka waxa lagu wixii niyadaada hadlaynaya iska fogey naftaadana la jihaad waxaa loo baahanya marka qofkii inuu noqdo qof ku socda ariiqi salafka haddii mubtadacadii aada raacdo oo iyagu ay culamo kuu noqdaan oo aada wax ka qaadato oo aad tiraa cilmi baan ka raadinayaa iyo wixii aan aakhiro ku badbaadi lahaa dariiqii ma haysid waa luusantaha wax aada naar ku mudato yaad ka helaysaa nimankaas marka deris hala noqon cilmina ha ka raadin ku dadaal in caqiidadaadu ay noqoto caqiidadii salaf usaalix si aada u badbaado waa inaan ku dayanaa rasuulkii iyo sal l slam iyo saxaabadii oo abwaabtii diinka oo dhan aan uga dayanno waa tawxiidkii iyo cibaadaadkii iyo wix lamid ah qofkuna uu sunnada inuu ku camal falo uu isagu ka shaqeeyo muranka iyo doodana uu iska ilaaliyo cilmi kalaamka iyo waxyaabaha maara dadka lagu lugooyana maaragtay la iska ilaaliyo oo sharcigii kaa fogeynayo daara qudni waxaa laga wariyey inuu yihi maa shay-un abqad ilaya min cilmi kalaam waxaan ka nacabaha cilmi kalaamka ma jiraan buu yihi markaasaa dahabi wuxuu leeyahay de cilmi kalaam shiiku maba gelin buu leeyahay isagu shaqo kuma lahayn laakiin wuxuu arkay dad ku wareersan oo waqtigii ka lugiyey oo diinkii ka fogaaday oo aan qaab lahayn buu arkay markaas u leeyahy waa necbaha buu leeyahy laakiin dahabi wuxuu leeyahy bal kaana salafiyan daara qudni salafi buu ahaa buu leeyahy marka ahlu sunnaduna waa maaragtay khulaasadii muslimiinta dadkana ayagaa u khayr badan yaanan marka duruq maaragtay sunnadii ka leexanaysa aanan raacin oo haddii aan raacno aan ku halaagsamayn walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi uu yihi alla qofka taalibcilmiga ah wuxuu u baahan yahay inuu khashyadii alle u laasimo oo cilmigu in lagu camal falo ayuu u baahan yahay camalfal buu u baahan yahay qofku hadduu alle ka cabsanaayo wuxuu noqonayaa qof shacaa'irta islaamka ilaaliya buu noqonayaa sunnadii muujiya dadka ku faafiya ku camal fala dadka ugu yeera ayuu noqonayaa marka aqoontii uu bartay iyo maaragtay camalkiisa iyo maaragtay waxa ka muuqda yaa dadku ku dayanayaanba ay ka faa'iidaysanaayaan waana in maaragtay mar walba uu alla muraaqabeeyo oo uu qalbigiisa ilaaliyo alla isu dulleeyo culimadiisiina uu ixtiraamo u faa'iideynayo dadkii dalabat cilmiga ah ay walaalaha ahaayeenna inuu ogaado inay walaalihiis yihiin oo u naseexeeyo khayrka la jeclaado weligiis qalbigiis ka ilaaliyo xaasnimadii wax noocaas oo kale ila waa qof alla la mucaamaloonaayo cilmiguna waa cibaado mar walba dabiicadiisu inay wanaagsanaato akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato oo uu maaragtay walaalihiis khayrka la jeclaado mashaayikhdiisana uu ixtiraamo sababtoo khayr fara badan buu ka faa'iideysanayaa waana xaq ay ku leeyihin marka waa inaan ilaalinaa mar walba dhaqankeenna wanaagsan oo ay dadku fiirsanayaan waxaa kaloo taalibcilmigu u baahan yahay yani azuhdu fi dunya haddii qalbigiisa ay ka buuxsanto adduunyo dee adduunyada ay dhaafaysa u leeyahay oo cilmigan waqti u hayaano marka zuhdi fi dunya ayuu qofku u baahan yahay sababto waa inuu ogaadaa in maaragtay uu aakhiro u shaqaysanaayo aakhiraduna ay tahay meeshii lagu waaraayay wuxuu marka u baahan yahay un haddii uu ka maarmi waayo inuu shaqaysto wixii marka uu baahnaa ama dadkii isaga mas-uuliyadii ka saarnayd ay u baahnaayeen kadibna uu soo jeesto waxbarashadii qiso yar baan idiin sheegaya oo cajiib leh mar baan waxaan u aadnay rixlo meel ameerikaas koonfureed ku taalla guyaana la yihahdo inaa maqasheen waa malayna oo jaamacaddaana diri jirtay jazakum allahu khayra marka waxaa noo imaan jiray meeshana mogta waxaa deganaa dad boqol kiiba maaragtay toban muslim ah waddanka dhameyba boqol kiiba toban baa muslimka ah marka anagu muslimiintaan ku degnay iyagaa marka na soo dhaweeyey oo naga faa'iideysanaayo oon kalimaadka u jeedinayna waxaan marka la yaabay nin baa dhageysan jiray muxaadaraadka iyo imaan jiray oo marka ninkii wuxuu soo baxay nin shaqaysta oo muxuu ahaa kuwa timaha jara ah marka barqadii iyo waktiyo kale oo la shaqaysan lahaa eed xarkiisa soo muxaadaradii jooga wuxuu yihi adduunyada waxaa igu filan aniga wax yaroo aan maaragtay ku noolaado ma garat marka ninkaas muxuu raadinayaa aakhiru raadinaya oo maaragtay uu iska dhaafay shilimaadka uu helaayey iyo doolarada uu helaayey wuxuu rabaa inuu marka aakhiradiisa u shaqaysto oo cilmiga uu maqlo u dhageysto marka qofka haddaan marka zahaada fi dunya aysan ku jirin cilmiga waqti badan ma siin karo sababto waxbaa ku dhaafayo isleeyahy addunya kudhaafayso isleeyahy adduunyadana waxaa ka qiimo badan aakhirada ka qiimo badan iyo cilmiga sharciga ah qofka taalibcilmiga marka muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wixii culimadiisu ay barayso iyo manhajka ay u dejiyaan inuu ka faa'iideysto iyuu u baahan yahay culimaduna kolley mutuun bay idiin qarireen ay maarata iyagu sharxaayaan matnigaasna waxaa wanaagsan qofku haddii uu yahay mid loogu talagala in la xifdiyo in la xifdiyo oo uu wakti badan ku bixiyo qofka siduu u xifdin lahaa kadibna sharxi uu maaragtay ku dadaalo haddii uu xifdin kari waayana culimmadu waxay leeyihiin akhriska ha badiyo oo aada maaragta ha ugu celceliyo muxuu ahaa matnigaas si macaanidii cala alaqal hadduu alfaadii uusan qabanin macaanidii ay maskaxdiisa si fican u gasho taasi aada bay marka muhim u tahay in shiikh cilmigaa yaqaan lagu dul akriyana waa shay muhim ah maaha qofku inuu yihahdo maktabad baan haystaa wax waan akrisan karaa waxaan isu dhibaayaa oo mishwaar u gelaayaa oo lacag ugu bixinaayo baawla raacay wax noocaas sax ma ah cilmi aan maaragtay culimo lagu akrin gaar ahaan marka tacsiiska uu yahay cilmi saxa kuu noqon maayo waad ku lugoyeysaa waxyaaba fara badan oo khalada yaa kaa buuxsamaayo waxyaaba fara badan oo waqti badan uu kaa dhumi lahaana waxaa kuu fududeynaya shiikhii kuu sharxaayey oo si fiican kuu fahamsiinayo marka taalibcilmigu ma aha inuu kutubtii maaragtay waaweyneed ku mashquulo oo uu yihahdo fatxulbaari baan maaragtay akrinayaa majmuucu maaragtay fataawa sheikh islaam baan akrinayaa isagoon asaasiyaadkii cilmiga iska xakameyn oo aan maaragtay ixkaamin oo aan iska sugin taas marka munaasab maaha xataa kitaab mukhtasara inaad ka gudubto mid kale aada aado iyadoo maaragtay wax daruura aysan jirin looma baahna sababtoo ah iyada lafteeda wax kaloo muhimahay oad ku mashquulinayd yuu kaa mashquulinaya marka aada wax taalacanayso wixii fawaa-id ah waa inaad qorataa oo ay meel kuugu qoran yihiin qofka maalan kitaab weyn taalacanaya oo faa'iidadii markaa uu faa'iido u arko isagu sajisha waxaa dhici karta labaatan sano kadib iyo soddon sano kadib inuu ka faa'iidaysto kutubta uu jardiyey ee uu daalacday ee uu fawaa'idda ka sajilay ee uu ka qoray inuu ka faa'iidaystay u badan tahay waktiyo kale qofkuna waa inuu waktigiisa dhan uu ku bixiyo cilmi dalabkii iyo sida uu kor ugu kici lahaa inuu cilmiga uu faa'iidaysto oo u hamuun qabo inuu maaragtay cilmigii gaaro oo meesha hadda uu joogo meel ka sarreysa uu gaaro inuu aada iyo aada yani qalbiga u hayaa loo baahan yahay oo uusan dhihin maalan dowladdan labada sana ah keliya waa igu filanta aniga wax ii dhimanba ma laha sax maaha markii tan tan aada dhamayso de si hore sii wal oo cilmigii sii dalab marka duruuf baa hadda keentay in maaragtay culum fara badan hal mar la wada dhigto laakiin ahlu cilmiga qaarkood waxay dhihi jireen laba cilmi in la isku daro waa laga fiican yahay waxay iyagu ku dadaali jireen in mid la itqaaniyo marka hore oo uu si fiican kugu sugnaado haddii kale waxbaa isku dhex yaacaa bay leeyihin aada bay muhim u tahay carabiga in la barto ile shareecadan carabi bay kusoo degtay carabiga qofku haddaanu fahmaynin wax badan ka qaadan maayo waxaa dhici karta inuu cilmigiisu iska cilmi dhagood uu iska noqdo marka carabigii in si gaara loogu dadaalo yaa loo baahan yahay waa kii lagu fahmi lahaa qur-aankii iyo xadiidkii kadibna lagu dadaalo qur-aankii ile asaaskii cilmigu waa qur-aanka kadibna lagu dadaalo xadiidkii rasuulka sala allahu alay slam isagaa maaragtay darajadii labaad ah marka culumtaas ay culimmadu idin faa'iideynayaan inaad maarata waqti badan ku bixisaan oo aada juhdi badan aada gelisaan oo qofku markuu hadda wax dhegeysto aanu m intuu iska tago us maanta oo dhan maana yacni ku mashquulin yaa loo baahan yahay waagii hore xertii wax baran jirtay waa kutubta waa kusoo ceshan jirtay soo saas maa wax kusoo ceshasho la yihahdo yaa ya yaa jiri jira idinku waxa u taqaanaan ma aqaana macnaha in la muraajiceeyo wixii sheikaad ka akristay haddaadan muraajacaynin waxaa dhici karta wax badan inay maskaxdaada ku sugnaanin marka waxaad iska noqonaysaa marartu laa adri baad noqonaysaa waxaa dhici karta marka imtixaanka la gelaayo kale inaad wax mudaakarayso xoogaa oo soo jeedo habeenkaas ood wakti ku bixiso hadhowna xataa darajo fiican aad keento de hadhowna aad meesha uga tagto maxay tarta marka cilmigu marka muraajic uu baahan yahay muraajaca joogtaa yuu u baahan yahay si uu raasikh uu noqdo qofkun wax uu barto inuu dadka gaarsiiyo yaa loo baahan yahay balliquu canii walow aaya buu leeyahy rasulka sal slam waxaad si fiican u fahamtay oo aanu shaku kaaga jirin inaad dadku u faa'iidaysaahi waa wax lama huraano ila dadku waa u baahan yihin mogta marka xataa inuu qofku yihahdo maaha waa inaan anigu culimo noqdo haddii kale qofka waxuma sheegi karo maya waxa yarka waad u faa'idaynaysaa sababto waxaad hubto laakiin waxaad aqoonin sheegi maysid iftiradu waxay ka dhacday qof maar sida culimada u labisan oo wax la weydiinaayo oo hadhowna maaragtay ka xishooda anigu waxaan garan maayo ama culimo maayaba xataa aan dhehaynin macalasaf marka qofkaasi qof aakhirihiisa dan kale maaha qof kale ilaa ilaaba wixii la weydiiyay waa ka jawaabaya wax sax maaha laakiin taalib cilmigu wixii uu barto inuu dadka gaarsiiyo xaq buu u leeyahay laakiin inuu wuxuu jaahil ka yahay uu sheego uma furna waa xaaraanina ka tahay waana dambi aada u weyn oo naar lagu muto maxay yidhaahdeen kuwa nadmi tiriye faman kana yahwa an yuraa mutasadiran wayakrahu laa adri usiibat maqaatilu qofkii raba maarata inuu majaalista soo hor fadhiisto oo lasoo hormariyo saasuu jecel yahay mogta naftiisa saas jecel haddana wayakrahu laa adri waxaanu garanaynin inuu garan maayo yidhaahdana waa dhibaysaa usiibat maqaatilu marka meesha ugu dhiman lahaa yaa laga asiibaa baa laleeyahy de waa run sababtoo haddaanu wixii maarata uusan garanayn maalan uusan dhihi karin haddii aanu dhihi karin ma aqaano wix aanu garanaynin waxay noqonaysaa inuu been jawaabo waana kabiira min alkabaa'ir oo iftiraac cala allahi bay noqonaysaa alqowl cala allahi bilaa cilmina waxaa lala xiriiriyey ashirku billah arrin sahlan maaha marka taalibad cilmigu arrintaa waa inay iska ilaaliyaan waxaad aqoonin tawaaduc yeelo oo alla u tawaaduc alla isu dullee waa diinka alle waxaan wax ciyaar ciyaara maaha faanfaanka iyo maarata cilmi baa laygu sheegay iyo wax noocaas o kale ad waxba kuu tari maayaan aakhiradaana ku badbaadin maayaan marka akhirada sidaad uga shaqaysato wixii aad aqoonin ma aqaan halkaas ku joogto laakiin wixii aad taqaano oo aada hubto dadka gaarsii sidii aan marka horena sheegay dabeecad wanaagsan dhexdiina ku dhaqma mujtamaca kalena akhlaaq wanaagsan ku dhaqma oo maaragtay dadka jeclaysiisa sunnadii iyo ahalkeeda kelimadii intaasay iga koobantah wabilahi towfiiq